bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka duurnimadan dalsanadaheysan waxaa ugu waaweyn
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayo wafdi uu hogaaminayo oo maanta ku wajahan magaalada garoobe ee xarunta gobolka nuugaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta kulan ka yeeshay amniga dalka iyo howlgallada lagu dagaalamaya dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid a dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo muqdisho kulamo gooni gooni ah kula yeeshay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya rag hubeysan oo burcad ah oo la sheegay in dadka dhacaan oo kusoo badanaya xaafada ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir
ciidamada etoobiya oo qabtay dad badan oo lagu eedeeyey inay weerar ka geystaan magaalada adis ababa ee caasimadda dalkaasi
xarunta maamowgaas oo maanta la gaarsiiyey dhar iyo agabyo kale oo lagu talagalay in lagu cidsiiyo caruurta agoonta ay halkaasi ku jirta
dumarka labada aqal ee baarlamaanka ururada bulshada iyo gabdhaha dhalinyarada ah oo oo sheegay inay dood weyn ay ka qabaan ansixinta dastuurka soomaaliya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
ciidamada yahuudda oo in ka badan boqol falastiiniyiin ah ku dilay magaalada khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaa tasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan ugu horanaynu ku bilowna madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdigii hogaaminayo ayaa maanta oo khamiis ah waxay ku wajahan yihiin magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland halkaas oo la filayo in saacado kadib ay gaaraan magaaladaasi wafdiga hogaaminaya madaxweynihi hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isugu jira xildhibaano iyo sidoo kale xubno kale oo siyaasiyiin ayaa waxaa la sheegay inay haatan ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha aadan cadee muqdisho islamarkaana ay kusii jeedaan magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir ee magaalada garoobe ayaa haatan waxaa ka socota qabanqaabada lagu soo dhaweynayo madaxweynihi hore soomaaliya farmaajo iyo wafdigiisa iyo sidoo kale xubnaha kale halkaas tegaya wararka la helaya ayaa waxay sheegayeen ujeedka madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee magaalada garoobe uu yahay sidii uu kulamo ula qaadan lahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo la filayo in ay kulamadooda wada hadlaan arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha dastuurka waxkabedelka oo si weyn uga soo horjeedo madaxweynihii hore soomaaliya maxamed farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha puntland siciid deni waxaa sidoo kale la sheegayaa inay ka wada hadli doonaan arrimo kale oo ku aadan arrimaha puntland labada mas-uul ayaa si weyn uga arrinsan doonaa arrinta waxkabedelka dastuurka oo ay labaduba ay kasoo horjeedaan taas oo haatan doonadiisa ay wadaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sidoo kale wararka ayaa intaa kusii daraya in madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isna uu ku wajahan yahay magaaladaasi oo la filayo inuu gaaro saacadaha soo socda waxaana la filayaa in kulamo goonigooni ah ay ku yeeshaan magaalada garoobe madaxdii hore dalka shariif sheekh axmed maxamed farmaajo sidoo kale siciid cabdulaahi deni si kastaba madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo si weyn uga soo horjeeday dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa haatan la filayaa in farmaajo isaga ay kulamo ku yeeshaan magaalada garoobe waxaana haatan muuqata in ay farmaajo iyo siciid deni ay ku mideysan yihiin mucaaradnimada ay uga soo horjeedaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud
dhinaca kalena golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa waxaana kulankan looga hadlay amniga dalka iyo howlgallada lagu ciribtirayo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka shirkan oo uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa lagu bogaadiyey guulaha ciidamada amniga iyo kuwa xoogaga dalka ay ka gaareen dagaalamayaasha al-shabaab ee sidoo kale golaha ayaa ka dhageystay wasaaradda qorsheynta maalkashiga iyo horumarinta dhaqaalaha warbixin sanadeedka laba kun saddex iyo labaatan iyo guulihii laga gaaray qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka
asrid markana madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre ayaa waxay magaalada muqdisho kulamo goonigooni ay kula yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyagoona kala hadlay arrimaha ka bedelka dastuurka sida warkan uu kusii dheeranayo wareega cali aadan
madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo ka duulaya ansixinta wax kabeddelka dastuurka ayaa bilaabay kulamo gooni gooni ah oo ay la qaadanayaan xildhibaanada baarlamaanka kulamadan oo dhacayay saacadihii lasoo dhaafay ayay waxay ka qabsoomeen xarunta villa soomaaliya kuwaasoo ujeedkoodu ahaa meelmarinta wax kabeddelka dastuurka dalka wararka ka imaanaya ama markaasi arrintaasi ku aadan ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda qaranka ay bilaabeen sidii xildhibaanada kasoo horjeeda dastuurka dalka looga markaasi guuleysan lahaa in wakhtigani xasaasiga la dhammaystiro dastuurka kumeelgaarka ah xubnaha diidan dastuurka ee qeybta ka ah xildhibaanada ayaa isugu jira xildhibaano iyo sidoo kale senataro iyagoo gaaraya ilaa iyo toddobaatan kuwaasoo ololaha diidmadoodu ka dhex wada baarlamaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara saacadihii lasoo dhaafay waxa uu la shiray xildhibaano kala duwan isagoo ka codsaday inay ka shaqeeyaan meelmarinta dastuurka waxa uuna markaasi tilmaamay ama uu ka dhaadhiciyey in wakhtigani dastuurka dalka oo la dhammaystira uu muhiim u yahay dalka sidoo kale waxa uu ku qanciyey xildhibaanada dastuurka inuusan ahayn markaasi mid aan waxba laga bedeli karin waxa uuna tilmaamay in wakhtigani xasaasiga uu u baahan yahay dalkan in la dhammaystiro dastuurka dalka dhankiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayaa kulamal qaatay xubnaha golaha wasiirada ee ku jira baarlamaanka isagoo ku amray inay si buuxda uga qayb qaataan meelmarinta wax kabeddelka dastuurka ayna sidoo kale ololo ka dhex bilaabeen xarumaha kala duwan ama dabcan xubnaha diidan in dastuurka markaasi wax kabedel lagu sameeyo villa soomaaliya ayaa dadaal xoogan gelinaysa markaasi wax kabeddelka dastuurka in la dhammaystiro iyada oo garab ka helaysa guddoonka baarlamaanka waxaana markaasi ay doonayaan inay ka guuleystaan xildhibaanada mucaaradka ah ee ku jira baarlamaanka
mahadsanid cali aadan axmed dhanka kalena rag hubeysan oo burcata ayaa kusoo badanaya xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda dowladda federaalka soomaaliya ayaa hawenimadii xalay ahayd gudaha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir fal isugu jiray hijirtil iyo dhaawac ah u geystaba rag ee dhac u geysanayay dad shacab ah oo ku sugnaa degmadaasi ciidanka ammaanka dowladda ayaa doogasho ku dilay mid ka mid ah burcad ee dad shacab ah dhac u geystay halka mid kalena ay dhaawaceen waxaana sidoo kale ka baxsaday kooxo kale oo iyana dhac ka geystay degmooyin kale oo qeyb ka ah gobolkan banaadir burcad hubeysan ayaa la tilmaamay in xiliyada habeenkii ah ay kusoo badeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir kuwaasi oo dadka ka qaadanaya moobeelada gacanta iyo waxyaabaha kale oo xilligaasi ay dadka ay sitaan burcadda hubeysan oo bilihii lasoo dhaafay laga nabad galay kadib markii la qabtay qaar badan oo ka mid ah ayaa mar kale magaalada dib ugu soo laabtay waxaana loo aaneynayaa burcadan oo intooda badan marka la xiro kadib si fudud iyagu loo soo daayo
markana xarunta maamogaaso ayaa maanta waxaa la gaarsiiyey dhar iyo agabyo kale oo loogu talagalay in lagu codsiiyo caruurta agoonta ay ku jirta xaruntaasi sida warkan uu kusii ambaqaadaya cabdifataax ilkacsi
badi carruurtan aad aragtaan waxay ahaayeen kuwo derbi jiif ah islamarkaana daadsanaa wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho waxay isugu jiraan carruur waalidiintooda horay u geeriyootay iyo kuwo waalidkood duruufo uga soo tegay ma haysan nolol iyo hoy ay seexdaan intaba bal iska daa in waxbarasho iyo nolol wanaagsan oo kale ay helaan hase yeeshee maamu ugaasu waa hooyo soomaaliyeed oo u istaagtay xanaaneynta carruurtaasi kana soo uruurisay halkii ay ku dayacnaayeen hadda waa kuwan sidan isku bedeshay dhagortooda iyo noloshoodaba kuwaasoo facooda wax la qaybsada helana waxay u baahan yihiin haddaba agab isugu jira dhar ciid sijaayado iyo wixii la mid ah ayaa hay-adda akram foundation waxay gaarsiisay xanaanada caruurta maamo ogaaso kuna taala muqdisho akram foundation ayaa ugu talagashay adeegan in caruurtan ay ku ciidsiiyaan maalmaha ciidda ee nagu soo wajahan guddoomiyaha akram foundation maxamed cabdi ibraahim ayaana ka warbixinaya deeqdan ay u keeneen caruurtani danyarta ah markii labaad aan soo booqanayna waa xaruntan waxaan u imaanay inaan bilaaw u noqono ciidsiinta ilmaha meeshaan ku jiraan anakoo ah team acram foundation team acram foundation waa isku jirnaa dad dibadda joogo iyo dad gudaha joogaba Ah, markii waa maalintii labaad oo xiriir ah aan xarumaha agoonta iyo danta yar aan tegayno oo aan bixinayno dadkii ciidda ilmo iskugu jiro ah, dan yar oo aan waxba aanan haysanin iyo ilmo agoon ahba En, waxaan rabaa inaan een, waqti dheer inaan qaato maro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan tiimkayga akram een, barnaamijkan quruxda badan haddaysan ayaga ahaan lahayn ma hirgaleen marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo een, tiimka xaggaas joogo oo aan ka soo tego oo isoo diray iyo tiimka meeshaan aan u imaado oo oo isoo dhaweeyaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo la-aantiin barnaamijkan quruxda badan ma qabsoteen Een, waxa ugu wanaagsan ee waqti la geliyo ama lacag lagu bixiyaba waa in la caawiyo ilmo agoon aanan waxba aanan haysanin middaas ayaana maanta iskugu imaanoo meeshaan aan u taagannahay agaasimaha xanaanada caruurta ee maamo ugaaso ayaa mahadcelin u jeedisay dhallinyaradan daah furtay sanadkan ciidsiinta caruurtan ay gacanta ku hayso ee, dhowr sano saddex sano iyo xoogaa meeshaan furan tahay maxamed wuxuu ka mid yahay dadka farakutiriska ah oo mar walbana garab taagan ee, maxay ahaydooda akram foundation dhallinyarada ku midoodana waa salaamaya waxaan leeyahay jasaakumullah khayran walaalihiina maanta aad maxay ahaydooda caawinaysiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay ayagana berri ee, ay dad caawiyaan oo ay idinka bartaan wanaagga iyo sharafta iyo maxay ahaydtood iscaawinta aad aad wadiin Ee, kaamkii xiradii waxaan joognaa ee, caruurta imaam ugaaso Ee, xaruntan waa xarun aan aas-aaskeeda lahay Een, ee, markaa arkay ilmaheena soomaaliyeed oo dariiqyada ku dhibaataysan Ee, waxaan iska jeclaystay inaan caawiyo oon kaalmeeyo inta aan awoodo waxay ila soo gaartay inaan maxay ahaydtood aan baniyeystay inaan meel u dhiso meesha aan dhisaan afar sano ku dhowaad hadda aan isla joognaa ilaaha ma hadda iska leh bil ramadaan waaye annagoo annagaba nala kaalmaynaayo annagana waxaan isku daynaa oo aan baraa in annaga laftigeenna aan wixii aan awoodna aan bixinno waxa aan bixinaa waxaa ka mid ah xooggeenaan sadaqaysanaa Ee, sidaa u jeedin raashina dabka noo saaran waxaan sameynay brograam ee afuri walaalka ee, sooman ee, oo hel ajarkiisoo kale marka walaalahan wax ka aruurinaa wixii wax noo dhiibo markaasaa maxay tud intaan diyaarinno oo karino aan kaamamka iyo dariiqyada magaalada muqdisho inta aan ka gaarnaan geynaa ilaaha ma hadda iska leh marka hadda maanta waa kana ee, deeqdaana naloo keena akram foundation ay noo keentay akram foundation inta iska kaashatay oo u horeeyo ee, wiilkayga ee mooha waxaan leeyahay jasaakumullah khayran faadumo cabduqaadir aadahay tv-ga dalsan muqdisho
Mar- markaana dumarka labada qal ee baarlamaanka ururada bulshada iyo gabdhaha dhalinyarada ah ayaa sheegay inay dood weyn ay ka qabaan ansixinta dastuurka dalka sida warkaan ay ku dheereen farciin muraad
kulankan oo caawa ay isugu yimaadeen haweenka qaybahooda kala duwan oo ay ka mid ahaayeen haweenka ka tirsan xildhibaanada aqalka sare golaha shacabka iyo haweenka ururada bulshada rayidka ee u dooda arrimaha haweenka ayaa waxaa looga hadlayey sidii loo taageeri lahaa ololaha ay wadaan haweenka xildhibaanada ah kaasi oo ku aadan sidii qodob dastuuri ah looga dhigi lahaa kootada boqolkiiba soddon waxaana markaasi halkan lagu doortay guddi ka kooban labaatan xubnood kuwaasi oo haweenka labada gole ee baarlamaan ku taageeri doona hirgelinta qodobkaasi bilan meediya waxaa halkan kula hadashay guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliime ismaaciil xaliimiyare oo caawa loo doortay in ay noqoto guddoomiyaha guddiga hirgelinta kootada boqolkiiba soddon caawa waxaa isku raacnay waxay ahayd wax muddo soo socday ahayd sida laga wada qabo oo la wada ogyahay waxaa socda dib u eegista dastuurka Eh, hadda dib u eegista dastuurkana annaga waxaa noogu jirto muxuu ahay arrin muhiim ah waxaan ka mid nahay bulshadii soomaaliyeed wax xuquuqda loo raadinayo oo laga hadlayo aan ka mid nahay marka waxa aan ka hadlayno waxaa waaye sidaan kootadii ugu yaraan boqol iyo soddonkii loo heli lahaa oo dastuurka loogu qori lahaa maxaa yeelay meeshaasaan aaminsan nahay wax ka hooseeyo kalsooni kuma qabno waana ognahay hadday ka hoos marto in ay helitaankeedu ay aada u yaraanayso waxaan soo aragnay muddo badan oo xeerar lagu daray oo la qoray lagu qoray laakiin haddana aan la dabagelin oon la raacin sidiina aysan ugu soo bixin marka cududeena isu geyna haddaan civil society-gana haddaan nahay gabdhihii baarlamaanka ee labada aqal inaan muxuu ahay arrintaasayto sida ugu guulaysan lahayn ka shaqeyno sidoo kale kulanka caawa waxaan wax ka weydiinay senator sareed maxamed jeyte muhiimaduna waxay ahayd halka wax aan isku wada raacsannahay hirgelinta boqolkiiba soddon ka qaybgalka siyaasadda ee heer walba dowlad goboleed iyo dowladaha hoose in lagu daro dastuurka oo ay noqoto dood xiranta Een, marka doodaas baa caawa halkan ka socotay xala ka socotay habeen hore socotay een, wiigaan oo dhan socotay runtii oo marna annaga baarlamaanka aan wadnay iyo dowlad goboleedyada markii dambena ay civil society-gu waxa way noo yeereen marka caawa halkaas baa hawshaas baa halkan ka socotay ignaan cabdicasiis oo ka mid ahayd dhallinyarada kulanka soo qayb gashay ayaa iyana noo faahfaahisay doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan guddigan dhalinyaro ahaan waxaa u taagnayna caawa guddigana horta qeyba ka nahay hoolkana waxay ahaayeen qaybta ugu badan dhalinyaro waxaa la dareemaya gabdhihii dhalinyarada inay waaqicigii la socdaan ee baraarugsan yihiin ee arrintan muhiimadda u leedahay ay arki karaan dhalinyarada waxay ka qey- waxay ka qayb qaadanayeen dhan walba si loo taageero oo arrintan ay u noqoto mid hirgal ah ansixinta dastuurka ayaa la filayaa in ay dhacdo toddobaadyada soo socda farxiin muraad bilan media magaalada muqdisho
guud ahaan warka duur dhegeystayaal duurnimadan khamiisa kala dhegeysaneyseen idaacadda darsane muqdisho waan dhegeysaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel